barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco kowda bisha maaj sanadka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhari
qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono qaababka ay u tiri jireen bilaha iyo xilliyada sanadka dadkii hore ee gobolka owdal lix bilood waxaa la yidhaha waa jiilaal lix biloodna gubaa lagu sheegaa marka laga bilaabo meelaha sheekh ama birbira galbeedkeeda ilaa galbeed loo soo qaado cimilooyinku waa kala gaar barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn dhinaca heesaha
inta ay carradu barwaaqa dhulkuna oo cagaar ku sima yahay lacaabay caanaha labeenta leh miduna faraaday ii ku ceesheen lacaabay caanaha labeenta leh sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse waxaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii caalamka waxaa weli socda howlgalka ay ciidamada dowladda soomaaliya ka wadaan dhismo ay xalay gudaha u galeen rag ka tirsan al-shabaab oo ku dhegan maqaaxida lagu magacaabo hillaac u k ee magaalada muqdisho ugu yaraan labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxyada iyo weerarkii xigay iyada oo afartan kalena la sheegay in ay dhaawac yihiin rasaas ayaa laga maqlayaa gudaha dhismaha waxaana weli la aaminsan yahay in ay ka dagaalamayaan xubno ka mid ah kooxda shabaab iska horimaadka tooska ah waxaa ka dhashay dhaawac soo gaaray ciidanka dowladda ee howlgalka ka wada gudaha dhismaha shideeye dowladda xog buuxda kama aysan bixin inta ay yihiin ragga gudaha u galay dhismaha khasaaraha weerarka ka dhashay iyo haddii ay jiraan rag ay ka dileen kooxda gudaha ka dagaalamaysa afaafka hore ee dhismayaasha qaraxa uu saameeyey waxaa ka muuqda sida uu kusoo waramayo wariyaheena muqdisho burbur xoogan gaadiid goobta yaalla oo dadkii watay ay qaarkood yaallaan cisbitaalada muqdisho waxaana laamiga lagu arkayaa dhiig daadsan dowladda suudaanta koonfureed ayaa daldashay oo dishay ilaa iyo toddoba qofa bishii februari ee sanadkii lasoo dhaafay dhimashadaas oo hay-adda amnesty international ay sheegtay inay la eg tahay tiradii dalkaasi bartamaha bariga afrika ku yaalla lagu dilay sanadkii dhammaan dadka la dilay ayaa rag ahaa sida ay hay-adaha qolinsaanka ay sheegeen saddex ka mid ah waxa ay ka soo jeedeen hal qoys amnesty international waxa ay sheegtay maanta in qoysaska ragga la dilay aan loo sheegin in la deli doono keliya ayna ogaadeen markii dilkooda loo geystay islamar ahaantaasina ay dhinteen kadib
warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad kala socoteenna waa v o a washington waxaa weli ka socdaa gudaha magaalada muqdisho howlgal ay ciidanka dowladda soomaaliya ka wadaan dhismo ay xalay gudaha u galeen rag ka tirsan al-shabaab waxaana lasoo sheegayaa in khasaare xoog leh uu weerarkaasi ka dhacay waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir duhur wanaagsan nuur ayaa kula hadlaya wararkii ugu dambeeyey maxaa ka cusub
nuuraad mahadsan tahay saad sheegtay weli waxaa socda howlgal ciidamada ay al-shabaab gudaha u galeen hale fiidkii howlgalkan oo noqonaya kii ugu waktiga dheeraa oo ay qaadato meelaha al-shabaab ay gudaha u galaan marka loo eego weeraradii horey usoo qaadi jireen weerarku wuxuu ka dhacay dhismayaal ku dhea hoteelka caanka ee maka almukarama makaaqi lagu magacaabo hillaac u k iyo dhismayaal kale oo ku dhegan waxaysan markii dambe kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay gudaha u galeen dhisme goobo ganacsi ku yaaleen oo lagu magacaabo shideeye oo ah dhisme ku dhegan halka loo yaqaan maqaahida hillaac u k ilaa haddana gudaha ay ka dagaalamayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ayaa halkaas jooga howlgal ayaa ka socda gudaha waxaa la maqlayaa madafii culus oo ka dhacaysa gudaha meesha al-shabaab ay ka dagaalamayaan ciidamada amniga ayaa xalay ilaa iyo hadda howlgalo kala duwan halkaasi ka wada ay ku doonayaan in ay soo afjaraan weerarka tooska al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho gaar ahaan dhismahan ay gudaha u galeen qof badan dowladda soomaaliya saan sheegnaba maysan ka bixin weerarka iyo ujeedku ahaa iyo inta qofa weerarka soo qaaday marka loo eego kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaatay waxaan tegay goobta wax ka socdeen afaafka hore aan istaagay waxaa indhahiu qabanayeen burbur hoogan oo soo gaaray maqaafadii hilla u k carwooyu ku deganaa qayb dambe oo ahayd maarata wadada ka saaray hotelka maka almukarama sidoo kale waxaa burbur soo gaara goobo ganacsi waxaa halkaasi yaala gaadiid dadweynihii saarnaa ama dadkii saarnaa qaarkoodna ay meydeen qaarkoodna dhaawac ay ahaayeen oo weli wadada yaala ciidamo aada u hubaysa gaadiidka dagaalayaan halkaasi dhooban dowladuna waxaa moodaa weli inaysan ku guuleysan soo afmeerida intaan goobta taagnaa nuur waxaan arkayay askar ka tirsan ciidanka dowladda oo howlgalka gudaha meel laga dagaalamayo oo dhismo gudaha askartu galaya kadibna iyagoo dhaawacya laga soo saaraya qaarkood dhaawacyo ayaa soo gaaro kooxaha gurmadka degdega malasida ayaa lagu qaaday inkastoo dowladdu weli aysan kasaaraha rasmiga soo gaara dowladdaasa faahfaahin ka bixin saraakiisha amniga qaarkood oo la hadlay oo si saxa aanan warbaahin kaga hadli karin waxay ii sheegeen in ilaa afar qof ee hira gudaha ka dagaalamayo weli macadda tirada dowladdu ay dishay iyo inta uu leegahay khasaaraha ragga dagaalama soo gaaray laakiin hadda howlgal xooga ayaa socda oo saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo gaaray ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladdu ay leedahay oo caan ku ah iyagu in ay ka dagaalamaan ama ay ka saraan al-shabaab marka loo eego dadwaasha ay galeen oo loo yaqaano ciidamada gaashaan ah kuwa si gaar u tababaran ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay howlgalka kusoo biiray waxaana hadda dhacaysa hub culus oo ka dhacayo goobta weerku ka socda luur marka loo eego waktiga ugu dambeeyay oo howlgalka hadda kusoo biireen ciidamada dowladdu sida gaarka isha ugu haysee loo yaqaano gaashaan oo ah ciidamo ka dagaalama aada la dagaalama al-shabaab markay timaado inay ka saaraan dhismayaasha muqdisho oo al-shabaab dhowr jeero hore ay hore u galeen waa mahadsan tahay cabdiqaadir ee dhismaha la sheegay inay hadda ku jiraan kooxaha weerarka soo qaaday dhismo noocee ah weeyaan ma dhismo ay dowladda leedahay ma dhismo dad rayid ah ay leeyihiin bal noo faahfaahi taas
dhismahan waa dhismo ay leeyihiin dad shacab ah oo ku yaala ama ku dhegan maqaahida hilla u k waxaa deganaa qoys ballaaran oo ka koobnaa afar qoys oo iyo dad ehel ahaa waxaa v oda suura gashay in aabaha iskale dhismahaasi oo caruurtiisa oo afar qoys oo udega halkaasi iyo dad ehel ay ku godoonsanaayeen ayaan kula hadlay alfaafka hore ee halka howlgalku ka socdo wuxuu ii sheegay in weerarku ka dhacay markuu dhaca kadib ay rag al-shaab ka tirsanay gudaha galeen banaan markaa jiray aabaha guriga iskale wuxuu xusay in afar qoys oo caruur kala duwan haya iyo ehlo ay ku jiraan guriga xalay howlgalkii socdo dhanna gudaha iyagoo ehelkiisa ay ku jiraan dagaalku halkaas uu ka socday ilaahay mahadiina ugu dambeynta wuxuu sheegay saaka aroortii laga soo saaro afartii qoys iyo dadkii ehelka ahaa ee dabaqa deganaa ama dhismahaasi deganaa dhismaha waxaa lagu magacaabaa shibeeye waxaa lagu samayn jiray abaab asaaskiisa hore waxyaabahan mamacaanka iyo la xiriira waxay ahaada meel maaragtay aan caan ahayn waxay ahayd dhismo aanan muuqan marka loo eego dhismayaasha kale waxaase ka caansanaa dhismayaasha ku hilaa u k maqaaxida ku dhegan waxaa dhankan dhanka defi kasoo xiga hotelka wardheer ee muqdisho oo maaragtay meel caan ah laakiin goobtan hadda al-shabaab ay gudaha u galeen oo ay ka dagaalamayaan waa dhismo dad shacab ay leeyihiin waa mahadsan tahay cabdiqaadir afuur iyo qoysasaa deganaa nuur dowlad meel dowladeedna maaha meesha hadda ay ka dagaalamayaan al-shabaab aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka si toos ah ugu jiray waxaana uu nooga warbixinayey wararkii ugu dambeeyey ee weerar la sheegay inuu weli ka socdo gudaha magaalada muqdisho kaasoo ay ku lug leeyihiin maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab
jimco wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal waxyaabaha kusoo kordha weerarkaasi iyo dagaalka magaalada muqdisho maleeshiyaadka al-shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex maraya dhismahaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna soo socda iyo sidoo kale barteena facebooka iyo website-ka v o a somali com markaana aynu kusoo labanna barnaamijka dhalinyarada maanta jimco oo kale xiliyadan oo kale waxaad dhegeysataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkan ka soo diyaariyey magaalada boorama wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caaqil ibraahim aw maxamed riiraash oo ka mida cuqaasha gobolka awdal caaqilkaasi oo aan dhowr goor oo horena ka waraysanay sooyaalka dhaqanka maantana inoogu martiya barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa xilliyada sannadku u qaybsamay ee guga iyo jiilaalka iyo bilaha xilliyadaasi sidii sooyaalka dhaqanka soomaalida ugu qaybsanaayeen ee ay u isticmaali jireen tirsigooga islamarkaasina ugu adeegsanayeen nolosha dhaqankooga la xidhiirtay wakhtiyadaa hore caaqil kusoo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o waan ku dhowahay caaqil markaan kaa waraysanno bilaha guga iyo jiilaalka sidii ay ahaan jireen sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida ay u tirsan jireen siduu ahaa
wuxuu ahaa lix bilood waxaa la yidhaha waa jiilaal lix biloodna gubaa lagu sheegaa marka laga bilaabo meelaha sheekh ama berbera galbeedkeeda ilaa galbeed loo soo qaado cimilooyinku waa kala gaar lix bilood oo jiilaala iyo lix bilood oo guya bay ahayd waxay ka bilaabmaan lixda bilood ee jiilaal waxay ka bilaabmayeen laba kuxdintaa la yidhaha laba bilood kuxdintaa la yidhaha labana waxaa la yidhaahaa dirir baa la yidhaha oo dirirka iyo daalalado isku xigaa la yidhaahaa waaba waana labay heshaa daalaladu ama dirirkaa laba helaa la yidhaaha halkaa halkaa markay maraysa lix cirir baa ku jira lixda cirir baa la yidhaahaa roobka da-a labada biloodee u horraysay kuxdinta la yidhaaha dabaqalloocaha la yidhaha ama weydaar baa la yidhaha singudub bay u daan intay ka soo darooraan meelaha bariga intay ka soo darooraan bay u kacaan galbeed u kacaan oo dabaqalloocaha la yidhaha kuxdinta dirirkana markaasuu ku da-ayo labada kuxdinood waxaa la yidhaha kuxdin naaf iyo kuxdin dirir baa la yidhaha ta hore naafkay xigtaayo gugay xigtaayo waa kuxdin naafta dambana kuxdin dirir baa la yidhaha halkaa markay marto roobka dirir iyo roobkaa kuxdintu luglug bay u da-aan sida roobabka diracda haddii alla ummadda u liso dabadeed daalalada haddii la ydhaha waa roobka la yidhaaha xaysga ee ku daa dhulka xeebaha ah ugu badan inta uu ka daa dhulka xeebaha ah ka dao daalala la ydhaha waa xays daalala la ydhaahaa waa afar god dirirku waa afar god kuxdintun baa laba ah afar dirirka ah iyo afar kuxdinta ah afar daalalada ah iyo lix cirirka ah waa intaa jiilaalku jiilaalku waa intaa cirir waa bilaha kaliishahe jiilaalka u dambeeyaa cirir laydhaa ama kaliil baa laydhaa dhinacan galbeedka marka hargeysa iyo nawaaxigeeda lagu daro cimaladu waxaa laydhaahaa waa kaliil ama waa cirir baa laydhahaa markii ilaahay lisa roobkaa cirirka laydhaa hadduu do-o waa gubarkana laydhaa gubarkane ayaa laydhaahaa roobkaasi hadduu doo bilaha cirire dhibaataha ee ilmiyaha bartii kala hallaabaan waxa la yidhaha gubarkane odayaashu waxay odhanayaan sanadkani waa waa sideetanle ama waa todob baa la odhanayaa markaa nin baa ka gaashaan qaado todobka iyo sideetanlaha oo waxa weeyi haddii todob la yidhaha todobaduu kula jiraa dayaxa todobada ayuu kula jiraa ururka dayaxa uu kula jiraa todobada haddii sideetan la yidhaahna sideeduu kula jiraa sida odayaashu aan ka maqli jiray markay sidaa tahay haddana gugiibaa ka bilaabmaya godka foocaar la yidhaha buu ka bilaabmaa foocaar waa diraacda galbeedka diraacda bariga diraacdiisu waa ilmiyaha barti kolkay kala hallaabaan iyo dadka qaarkii diraac u yaqaanaa laakiin xaggan galbeedka diraacda waxaa la yidhaahaa godka foocaarka la yidhahabaa u horeeya waa lixdii bilooday guga marka lixdii biloodoo gugay foocaari ka bilaabmaysaa godin baa ku xigta listan baa ku xiga ururka waxa loo yaqaanaa ku xiga oo afar taasaa la yidhaahaa waa afarta godee diraacda ee roobku aada u da-weeye do-o waxa ku xiga afarta godabayl baa la yidhaahao laxmarka agaali waran iyo agaali caanood afagaal baa afartii godabayl ee xagaagana u dambeeya oo labada laxmar iyo agaali waran waxa weeyaan xagaacadday ku beegan yihiin oo dhiilaha waa la murdin jiray oo jiilaalka kama dhacaan labadaa god jiilaalka kama dhacaan labada kale xagaamadoobaa la yidhaaho waa la noolaadaayoo dumarku dhiishay dee soo qaataan oo xagaamadoobaa la yidhaha labadaa agaalicaanood iyo afagaalo kuwa roobkaa bilaabma haddana karantiiba haddana ku xigta karanta waxaa u horeeya godka waxaa la u horeeya naafcaddaa la u horeeya naafmadoobaa ku xiga tarbaa ku xiga godka mijin la yidhaahbaa karantiina ugu dambayso oo waa waa labiyo tobankaa god labiyo tobankaa weeyaan sida imigaba aad tirisay ee aada godad u tirisay bilana aad u tirisay waxay u muuqataa in falagii ku jiro oo soomaalidu beriga hore dhaqan ahaan ay xidiga godadka ay dayaxa iyo qoraxdu ay la hoyanayaan ee laydhaha godadka ay ahaayeen waxaa jiri jiray wakhti ay xoolaha wakhti ay sumalka ku dari jireen oo ay labka ku dari jireen wakhtigaa adhiga sumalka lagu darayay gormuha waxay ahayd xilligaa sumalka lagu darayey guga marka ay hadho labaafartan habeen karanta hadho nawriiskaa la odhan jiray nawriiskiibaa la qoray baa la odhan jiray kolka karantii gugiilba ee roobku da-ayay dee goortuu ilaahay lisaya isagaa ogal ilaahay dadka baray afartan markay hadhaa laga soo tirin jiray afartankaa kolka jiilaalkii aad laba bilood ku jirto boqol guuraa la odhan jiray boqol guurada ninka ugu hunguri xumi kolkuu idaha intaa ka hayo laba biloodoo jiilaala iyo afartan kaasoo ka laga soo bilaaba laba biloodoo jiilaala markuu ka hayo boqol guuraa la odhan jiro kolkaasaa lagu dari jiray sumalka waa sumalka hore dirdirir baa loogu daraa la odhan jiro kaasi kaasuu aha ka dambe miicaad baa la odhan jirayoo waa bisha candhaqoysta la yidhaahee cawrdhalka la yidhaaho oo ragga aad aiga ugu idaaai kala mahayna idahay ahayd waa idaha la yidhahba ahayd wixii loo xidigin jiray markaa kolka lagu daro wuxuu ka sii dayn jiray kaasi toddobaatan habeen buu jiilaalka ka ridayey toddobaatan habeen ninkaa miicaadda ugu daraya toddobaatan habeen buu isna ka ridi jiray waxa loo sameeyey loo sameeyey falaga ama qiyaasta loo sameeyey gammaanka iyo shinnida hadhuurhka iyo sumalka idahay ahayd wuxuu qiyaastaa u sameeyey saasay haan jirtay marka aynu soo qaadanno taa tidhi gammaanka oo kale gammaanka wakhtimu aha gammaanka kolley wuu ka sidwan yahay maogtahay wuu ka sidwan yahay dee idahan iyo waxa wuu ka sidwan yahay goor ay ku beegan tahay oy geenyadaasi diraac dhasho ay diraac dhashaa loogu beegi jiray wakhtiga roobku da-ayaa lagu beegi jiray laakiin de iyadu way sid weyn tahay oo ilaa saddex iyo toban bilood labiyo toban bilood intaasay iyadu qaadaysa dee rag ragahoo ka shaqeeya oo xidiganayaa jirayay si ay diraacdaa maaha inaanay wax kale u dhalin waaba la qodbi jiray gammaanka faras baa u baxsan baa la odhan jiro waa la qodbi jiray waa loo xidigin jiray gammaanka markaa sumalka iduhu carabida saddex biloodba mar saddex bilood bishiiba saddex sannadood yuu bishiiba ku jirayay maogtahay sumalkaasi bishaa saddex goor baa lagaga darayay tobanka hore tobanka dhexe tobanka dambe wuu ka baxayay bilcarabidaa markaa bishii kale oo saddexdaasa iyana oo saasaa loo wadayay oo saasuu ahaa abuurka beeraha marka lagu ridayo bilaha loo eegi jiray kuway ahayd bilaha loo eegi jira waxaa u horeyn jirtaa etoobiyaan baa wuxuu ka yimid de xagga suruucdii oo bisha la yidhaaho iyo kaati la yidhaa kolka roobku badhaysada wa la yidha baa la qodaya badhaysaa la qodaya ama heeb ama arabaki awxi geed nugaylehe hore u baxayaa la qodi jira waa waa bisha yakaati la yidhaa waxa ku xigta magaabaa ku xigta bisha la yidhaa shan iyo tobanna waa jiilaal etoobiyaanka shan iyo tobanna waa gu yakaatiguna waa wada jiilaal shan iyo tobankaa dambe ee magaabaad waxa la qodi jiray hadhuurka aadan gaabka la yidhaaha ee raggaa dee bankaa diida waalida jigjigya hareeraheeda iyagu shan iyo tobankaa magaabaad bay qodi jireenooy ku ridi jireen marka magaabadaasi dhammaata maasyaa la odhan jirayoo guban iyo oogaba waxaa la qodayay maasya bisha maasyaad baa hadhuurka la qodayay gamoojidaa la yidhaha ama ilahaa la yidhaahaa ayaa la qodi jiray waxa haddana ku xigtay maasyadaa gumbood baa iyana ku xigtoo iyana la qodayay gumbood baa la qodayay shinnidii hadhuurku saddexdaa biloodba iyana ku dhammaan jirtay magaaba iyo maasya iyo gumbood waxa bilaabmaysay heediiba haddana bilaabmaysa waxa heedda la ydhaa sanaa la qodi jiray heedda iyo arabashada saddexda bilood ku baxda ayaa iyagana la qodi jiray halkaasay ka bilaabmaysay shinni keli unbaa ka dambaysoo laydhaa shumburada unbaa taana ka dambaysay oo qabadinkana waxaa la qodi jiray qabadinkaa heedaana ka yar dambaynayo waxaa la qodayay hamlaha waxa la yidhaabaa la qodayay caaqil waxaad noo sharaxdaa wakhtiga la beeran jiray geedgaabka iyo shinnida amase abuurka la yidhaahda geedgaabku noocyada uu kala ahaa bal sharaxaad naga sii
markan hore een magaabo kulaha hadhuulka waxaa la odhan jiray wuu yar adkaayo aadangaab baa la odhan jiray hadhuulka u horeeye magaabaad ha markaa hadhuulkaa u horeyn jiray ka u horeeya ugu adag ee ugu cimri dheer een xagaagu qabanayn aadangaab baa magaciisa loo bixiyo la odhan jiray oo saasuu ahaa oo magaabadaa la qodayay oo saasuu ahaa cilmi jaamac baa la odhan jiray kamaasyada la qodo oo isna sidaasuu ahaa may mayne waa hadhuurka waxaan socdaa waa wixii hadhuura aan geedgaab ahayn aadangaab baalka hore la odhan jiray ka damba waxaa la odhan jiray cilmi jaamac kan kale masange iyo waxaa la odhan jiray abaadiro oo uu ka cimri yara kaa gumbooda masange iyo abaadiraa la odhan jirayoo hadhuur cascas buu u badnaa maogta wixii ka dambeeya waa geedgaabka heedda carabakida heedda la cimriga qabadinka sareenka shumburada ugu dambaynaysa iyadu oo dharabkay ku baxdaabaa la odhan jirao kolka guga ah u hadho bisha maskaram laydhaa etoobiyaankii awalu sanaha ah shan iyo tobankeeda hore ee alqafrada loo yaqaano madaxeedaa la qodi jiray oo iyada ugu dambaynaysa wax la qodo wixii midha ahaa sidaasuu ahaa saasaa loo qodi jirayoo saasuu kala ahaayo shay walba dee halka uu ku habboon yahay haddee raggii yiqiinay dhigayeen wakhtiyada hore ee beerahaasaa loo qodan jiray maxaa wax lagu beeran jiray ee beeraha lagu qodi jiray dhaqan ahaan markaynu dib ugu noqonno waxaa lagu qodi jiray ninku wuxuu haysan jiray dibidaa lagu qodi jiray cagaf iyo waxaan lama oqoon dibidaa lagu qodi jiray weliba waa la tumi jir waa lagu fahmi jiray dibida marka lagu qodayo oo kolka dibida loo heesaya waxaa la odhan jiray sange waa la dhibaayoo dheeftaa loo bureeya waa kan tuman kolkuu heesayo sange waa la dhibaayoo dheeftaa loo buriyaa kormana waa la dhowraayoo dhashiisaa la sugaa waa kii xinaya qabay buu ugu heesayaa dibidaa sidaa la odhan jiray wax waliba wuu yaalay waxaan lagu qodaya qaar isbeerahoo hadduu mid ka jabay halkaa u yaalay baa jiray raggu dad taxadirsan buu ahaa saasay ahayd xaaladu dibida marka lagu qodayo beerta qalabkan la saaraya ee lagu qodo beerta ee dibidaasina ay jiidayaan maxaa la odhan jiray magacdooda waxaa la odhan jiray ka dusha laga saarayaa wuxuu ahaa harqood baa dulnimo laga odhan jiray harqood baa laga odhan jiray intuu u qaybsami jiray harqoodkaasi u qaybsami jiray shan buu u qaybsami jiray afar binaaqyada ahoo godadka la dalooliyey ku jiroo dibidahaya iyo kan dalooshan oo waa shan shay qoryuhu waa shan labada indhalminaaqbaa ayaa ku toddoba ahaa oo ama suun ha ahaado ama xadhig ha ahaadee indhalminaaqyada iyagana la odhan jiray waa toddobadaa shay harqoodkoo keliyi nugida marka la samaynayo waxay ahayd kootar baa jiray nugidii buu ku xidhan yahay waa laba waxa ku jira nugidaa laba digir baa ku jira oo daangeelada u eg daanka geela u eg jiqirtii wax laydhaabaa isku haysa irfidii oo iyana qoryaa ku jirta nuginta nugida la isku yidhaahaana waa kaa markasoo madaxay ka bilaabmaysay oo dhexmeerarkay ka bilaabmaysay oo kooshiday ka bilaabmaysay oo u dambayso isku haysa nugida irfida oo markaa waxa bir ahaa uun suun kooshi wax la yidhaha lagu xidho bir buu ahaa marashiduna bir bay ahayd waxalla waxa kale wuxuu ahaa qori buu ahaa oo iyagaa samaysan jiray geedaha laga samayn jiray ee qalabkaa laga samayn jiray ma geeda gaaray ahaayeen mise geedahoo dhan baa laga samayn jiray geedaha waxa ugu adkaayee laga samayn jiray galoolka woobka ajarsaha geedaha sogsogta geedahaasaa laga samayn jiray oo u saaxiib ahaa afartaa shay ninku hadduu helaya wax kale ma doondoonayn geeduu kuwaasa ahaa laga samayn jiray qalabkaasi beero qodashada dhaqanka sooyaalka soomaalida oo ahaa wax soo saar siday u lahaayeen waxaan aragnaba wax yacno ninku hadhuurkaa hadhuurka kala gaadhayo roobkii da'aba waxa iminka laga yaabaa cagaftii mar baad marinaysaa diraacda diraacda de ama itaalbaha kaa dhiga ama iyadiiba ha maqnaate eh roobkii da'aba dibigan iyo alaabtii baa kuu taalla kii da'aba waad ku qodaysay roobkii da'aba waad la eeganaysay kii da'aba waad shini gaaraad ridaysay bohoshiis iyo dhaqanku dee wuxuu ahaa heer sar u ahaa oo bohoshu maba dhammaanayn ama arabikhiduun bay ku jiraysaa ama heedaa ku jiraysaa ama haruurka waa waxaylayn lala daba joogo oo wixii loo haye iminka mar qudhaa la qodayaa markaa ama nasiibkuu ku siinaya ama waad waayaysaa waa la rogmadeega caqal halkaa carabkaad ku dhufatay ee bohosha aad tidhi dad badan baan garanayn bohoshu waa meeshii lagu xeraysanayey dalaga soo go'a ee midhaha markaad tilmaanto meel sidee yahay bohosha dadka qaarkii bakaaru u yaqaanaa koonfurtoo kale bakaaru u yaqaanaa waa god la qodo ilaa hadday ninku dee beerta aad u qoto saddex mitiroo kaleu qodayo dhinacyadeeduna hadday doonto laba mitir bay ahaydoo waa god laga shaqeeyey oo si abdala loo qodayoo waa kayd waa guri kayda oo dhulka hoostiisa u ahaa sidaasuu ahaayoo bohosha haddaad maqasho ama bakaaraha waa dhulkii wax lagu kaydsanayey xawayaanna ma lahayn way kuu haynaysay daadkana waa laga hagaajinayey aamin bay ahayd halkee laga samayn jiray markaa bohoshaasoo kale kubaa laga daloolin jiray xoogaga weliba lafaha dhulka lafta ah ayaa laga jebin jiray shacabkaa la jebin jiray meel giraansan bay ahayd oo hareeraheedana in la sibdhiyaad muddo shacabkii jaban yahay oo halkaasaa laga daloolin jiray markaasaa loo samaynaya afsaar cajiibaa loo samayn jiray wax alla wax ku dhacayay ma jirin sidaasuu weligiiba ugu jirayay rag yaqaan baa ka shaqayn jiray ka shaqayn jiray rag yaqaan baa ka shaqayn jiray oo jebin jiray oo bohosha qodi jiray oo sidaasay haydoo marka la banneeyo ee ha la furo kolkaaba laguma dhacaynoo waa loo kaadin jiray haddii kolka la furo qofku ku dhaco uu ku engegaya uu baktiyaya jawaanadan iyo waxyaabahan la isticmaalay mige lagu shubo ama hadhuurhka ama qabadinka maxaa lagu shubi jiray ee kale jawaan iyo waxaa u ahaa dadka waxani waa dhaqan guurkee bohoshaa jawaan unbaad iska haysanaysa ama labaad haysanaysa oo kolba intaad cunaysa unbaad la soo baxaysay waxaan lagu kadeedan yahaye ama daanihu ku gelaya ama waxa biribinaas dadka u yaqaanaa ku gelaya ee hadhuurkii kaa dilaya maahayne marba intaad cunaysa unbuu idin reerkii way kuu dhex tahaye unbaa lagala soo baxayey kolkaa intaasi kaa dhammaatana dadku sidana waxuma cunayn muu og tahay jawaan labadaa jawaan baa ku haynayey lix bilood hadday daanaanoo dee inta la karsanayaaba way yaraydo caanaa la dhamayey sidaasay haydo inta kalena way kuugu jiraysay waa sidaas waa xaaladu caaqil ibraahim maxamed riiraash oo aan ku wareysanaynay barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayuu ahaa kaasi oo maanta inoogu marti ahaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo aan ku soo qaadannay bilihii soomaalida tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi isaga ayaana u dambeeyay dhegaystayaal tan iyo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono galabta afarta waxaan idinku dhaafeynaa anigii iyo jamaal axmed cismaan sidaa iyo nabadgelyo